ku soo dhowaada barnaamijkii heesaha laha ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waayahay ibraahim dhambaalka ugu horeeya haddii aad ii dirtay waata waxba kama qabo waxau naga soo gaaray hooyo mako sheekh axmed iyo hooyo faadumo caliyo wakuusow iyo abti aadan xaaji ibraahim iyo abti maxamed nuur xaaji iyo abti sayid ibraahim xaaji iyo abti sayid cumar xaaji ibraahim iyo abti faarax xaaji ibraahim iyo habo faadumo xaaji ibraahim habaryar xabiibo xaaji ibraahim iyo habo qadro xuseen muuse iyo habo xakiima mustafa caalin iyo habo nasro xaaji ibraahim dhammaan reer xaaji ibraahim cusmaan oo idil waxay tahaniyad dhalasho oo farxad badan ay ku dheehan tahay u dirayaan sheekh xasan sheekh ebow iyo marwadiisa qaaliga ah xaniifa xaaji ibraahim oo ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii janaayo ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan ducada waa xaggiina baa layiri waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo gabadhaasi ku dhalatay magaalada muqdisho tii soo weynaata korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid fartuun ibraahim aanise ibraahim iyo farduuse ibraahim faadumo ibraahim nadiifo ibraahim yaasiin ibraahim cabduqaadir ibraahim sulaymaan xasan injineerka iyo cabdiweli faarax bare salma maxamed cabdulaahi iyo hooyo khadiijo xasan mursal dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay halkan taaneed ka gaarsiiyaan maxamed ibraahim macalimow iyo shukri cali aadan oo gabar ay ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaasi oo loo bixiyey nashaad maxamed waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay nashaad noqod sii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta caasha noo soo qaba heesta ugu horreysa waa tahay heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee toddobaadkan dhegeystayaasha aanuu hayno ibraahinow waa heestaan kudhageedu yahay qormo codadka labada fanaan cabdisalaad aadan beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magool
ee xare duuqarisaad qamarey quruxdeeda leedeeurmaruub helayo uqaanidee ee xare duuqarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaylege markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaaylege qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka
adna qaybi ka wadata
baariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabaaho loo qaaday heesa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabaaho loo qaaday heesa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaariyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye humanow qarnigaba ma noole qadabku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadabku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray wax ilaahay kuu qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaqaaqdo tallaabadaad qaado
oo tahay qormo iyo codadka beer dalacshe iyo magool ayaan intaas uga gudbaynaa dhambaallada markana aan hayno tan gacanta aan ku hayo waxa ay naga soo gaartay hooyo deeqo axmed cali waxay ku magac dheer tahay qase iyo habaryar salma dhagajuun iyo dhammaan reer axmed cali qase awoowe cabdiraxmaan cabdi faarax iyo naciime yuusuf axmed niya iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan oo aan la soo koobi karin baa la yidhi iyaga oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda siciid saalax cabdiraxmaan iyo miftaax cabdi faarax oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo ayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray axmed khaliif ismaaciil iyo maxamed xasan carab iyo dogtor qadar axmed saalax iyo geedi warsame aadan qadar axmed diyaad malaaq abshir cumar xuseen kamadare iyo nasteexa khaliif ismaaciil iyo ismaaciil cabdi shukri liin yarow nuurow iyo cilaamo maxamuud xasan iyo qadar aadan bare iyo waalidiinta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed xasan ibraahim iyo kawsar aadan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta heesta labaad een dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa codadkii muuse ismaaciil qalinleh iyo kasi xaaji aadan caashaqa aan wadaagno
ubaxa caanka ee caynba caynka u diir certi la gabo sida ubaxa caanka ee caynba caynka u diir certi la gabo ama mariyo caadkii dirto wacsan kaliileedudu kahayso curi ama mariyo caadkii dirto wacsan kaliileedudu kahayso curi amba geedka culiga oo weelka caana awas markuu mariyey amba geedka culiga oo weelka caana awas markuu mariyey caafimaadka noloshiyo hawa qura laguusi iskuguna kumaashi caafimaadka noloshiyo hawa qurux laguusi iskuguna kumaashi sida warab caliiliyo amba ciidda daabka cusubgiida mu wacan sida warab caliiliyo amba ciidda daabka cusubgiida mu wacan dhibiyo tiinjoogiyo cabaadyahaga lugutiyo garaaraha isceliya dhibiyo tiinjoogiyo cabaadyahaga lugutiyo garaaraha isceliya yaybadi caarta mistiyo camaliga jacaylkii iyaruguma heese aniga jacaylkee yaruguma heesee
dhambaaladii mar kale haddaan dib ugu noqonnana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaali waan idin salaanay baa la yidhi kadib waanu idinka qaadna annagana kadib baa la yidhi waxaa tahaniyad dhalasho aanu halkan uga diraynaa cabdulaahi ronow muraal iyo xabiibo macalin oo ay gabadh ugu dhalatay degmada qansax dheere gaar ahaan korombood waxaana leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqo ti dalka dadka iyo diintaba waxtar lahayd annaguna aamin ayaan leenahay dadka dirayana waxa ay kala yihiin baa la yidhi aabbo manuur xasan cali iyo hooyo ruqyo sheekh maxamed dhuub iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo hooyo batuulo manuur iyo abti kuusow manuur iyo rashiid rono mursal iyo ruqyo rono mursal faadumo kuusow manuur iyo manuur kuusow manuur dhammaantood waxay leeyihiin cabdulaahi rono muraal iyo xabiibo macallin gabadhaasi ugu dhalatay degmada qansax dheere gaar ahaan kurambood allaha ka dhiga tii soo weynaata korto ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartaa aamiin heesta kale ee toddobaadkan aan idiin haynana waa heestan kula geelu yahay hooda iyo nasiib codkii siraad cabdulla
dambaalkanna waa dhambaal gaaban oo si qurux badan loo soo qoray waana tahaniyad dhalasho dadka dirayana waxa ay kale yihiin sacdiye xasan yuusuf sucaade xasan yuusuf cabdiweli xasan yuusuf iyo faadumo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur iyo maamo nishay macalin nakerow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo sulaymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho oo wacan u dirayaan xasan xuseen buute iyo zaharo maxamed nuur oo ay gabar igu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ku taalla dhadhaab gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi salma xasan xuseen buute ducada waa v o a baa layidhi salma waxaan leenahay koroo kaalin qaad oo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tartana rabbi ha kaa dhigo waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo deeqo axmed cali habaryar salma dhagajuun iyo dhammaan reer axmed cali qase cabdiraxmaan cabdi faarax naciimo yuusuf axmed niya iyo asxaabta dhammaan waxay jecel yihiin inay hambalyo halkan ka gaarsiiyaan saciid saalax cabdiraxmaan iyo miftaax cabdi faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banaheeda kale siiyo owlaad kheyr qabta aamiin
ma ogtaay ayaankii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysaa inayay xasuusto urtaanka oyo wankaashahaase waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine u arooriyadiida ama og tawaabari cidankaa subaxdi wadii isintaa waxaad igu abuurtaa laadigtaysa waaye waxaad igu abuurtaa laadigtaysa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine ah noqo kumaan ilaawine
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daadurey iyo aniga oo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ma ogtahay afkaygi inuu ahaa masjido ayada quraaniyo ammaantaada mooye arrin kale inuu fulo ogolaani waayaan waxaad igu abuurtaa saadkaysa waaye waxaad igu abuurtaa saadkaysa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine ma ogtahay sidii aqal magaalo aroosiyo id loogu talagalay ama ubaxa dayreed wadii udgoonto imaanka deeqdeed waxaad igu abuurtaa saadkaysa waaye waxaad igu abuurtaa saadkaysa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine ma ogtahay ayaan tigi ilmadu kaa dayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto gurkaanka ooyo wankaa shahaatee waxaad igu abuurtaa saadkaysa waayo waxaad igu abuurtaa saadkaysa waayo amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine